maanta oo kale saddexda mey waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waa maalin loogu dabaaldego xorriyadda saxaafadda laguna sharfo suxufiyiinta islamarkaana lagu kiciyo wacyiga ku saabsan doorka warbaahintu ay ku leedahay horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah xuska sanadkan waxaa si weyn looga dabaaldegi doonaa meelo badan oo caalamka ah iyadoo munaasabad weyn lagu qaban doono magaalada brasilis ee dalka biljibka halkaasi oo lagu falanqeyn doono saameynta ay sirdoonka artifishalka ee a i ay ku yeelan karto warbaahinta iyo shaqada suxufiyiinta barnaamijyada waxaa ka mid noqon doona dood furan bandhigyo aqoon isweedaarsi iyo fursado lagu horumarin karo warbaahinta maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaa la xusaa sanad kasta saddexda mey iyadoo la aqoonsanayo doorka muhiimka ah ee warbaahintu ay ku leedahay xorriyadda hadalka halista iyo caqabadaha ay suxufiyiintu la kulmaan difaaca xuquuqda saxafiyiinta gaar ahaan marka ay la kulmaan cabsi weerar ama cadaadis kordhinta wacyiga bulshada ee ku saabsan muhiimadda warbaahinta madaxa bannaan ugu horeyn cabduqaadir maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa xusay in xiriirka ka dhexeeya saxafiyiinta iyo bulshada ay tahay mid wanaagsan hadday u baahan yihiin waxbarasho hadday u baahan yihiin caafimaad wax alaalo baahaya meen ka jirto ay soo tabiyaan waayo saxaafadda markay tabiso warbaahinta baahiyaha jira markay tabiso waxaa arkaya ama maqlaya madaxda wadanka ugu sarreysay ama hay-adihii marka bulshadaasi waxay helayaan gargaar degdega si fiican wax loogu qabanaya warbaahinta waa inay u shaqeysaa bulshada bulshadana waa inay ula shaqeeyaan warbaahinta guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ee misja cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa sheegay in horumar dhan walba ah ay warbaahinta ku tallaabsatay sanadkan sanadkan wuu kaga duwan yahay sanadihii hore ayna soo dhaafnay maadaama sanadba sanadka ka dambeeya khibradooda dhanka warbaahinta ay sii kordhayso ama ay sii kobcayso waana guul weyn oo la taaban karo run ahaantii maadaama wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ay yihiin kuwa ka duwan wariyaasha kale ee gobolada marka loo eego maxaa yeelay waxay yihiin dad si gaar ah isku xilqaama in wararka bulshadoodu ay u baahan yihiin in iyagu ay soo tabiyaan si bulshadu ay kaga qabtiraan wararka ay u baahan yihiin gaar ahaan wararka la xidhiira arrimaha bulshada oo muhiim u ah bulshada in waktigan oo kale loo soo tabiyo yaasiin axmed maxamuud agaasimaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle ayaa hambalyo u diray dhammaan bahda warbaahinta ee hirshabeelle isagoona xusay in saxafiyiinta ay si weyn kaalintooda ka qaataan waa adeegidda iyo horumarinta bulshada waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta saxaafadda adduunka oo ku aadan saddexda mey maanta oo kale waxaan la wadaagayaa dhammaan wariyaasha xarumaha saxaafadda warbaahinada madaxa bannaan ururada ay ku midaysan yihiin suxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada hirshabeelle wariyaasha soomaaliyeed door muuqda iyo ayay ka qaateen dib u dhiska dalka dhammaan kaalmahaasi ay ku jiraan muuqdo waxaa loo baahan yahay inay sii laba jibaaraan kaalintoodi waa kaalin aad iyo aad u muuq xorriyadda saxaafaddu waa tiirdhexaadka bulsho kasta oo xor ah horumar cadaalad iyo dowlad wanaag lama gaari karo la-aanteed warbaahin xor ah madax bannaan iyo la xisaabtan leh